dadkan ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay muddooyinkii dambaba haysatay ayagoo la hadlaya warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalk ay gurigiiba ku soo rogtay lacag dhan afar kun oo dollar horey ayay sheegeen in lacago looga qaadayay waxna loogu qaban haddana ayba bilaabeen inay xoog dadka uga qaadaan lacagta waxay intaa ku dareen inay kaxaysteen dhalintii iyo dad aan haysan lacagta la weydiiyey waa kuwan ayagoo ka warramaya sida ay wax u jiraan warqaday inoo keeneen oo ay leeyihiin guri kastaba macnaha mitira lagu dhuftay oo mitir walbaba waxaa laga rabaa saddex boqol oo doolar gurigeyga waxaa lagu qoray waa kaas isagaa macnaha god macnaha ku jira afar kun oo doolar lagu qoray afar kun haddayba diyaar iga tahay gurigeygaaba macnaha kor macnaha u qaadan lahaa subax alla keeno shan doolar haddaan suuq ku soo adeegatay canshuura macnaha saaran adeegii dadka xanuunsanaa macnaha joogo daawadii macnaha loo doonaayay canshuuraa saaran waxooda xoog waa saaka waa imaadeen dhallinyarada xaafadday aruuriyeen gur walba qofay ka wateen ma suurtagele marka qofa xirana xoog afar kunoo doolarkeen dadka qaaraan dabka shidanina ku jiro dadka in hoos loo fiiriyaa fiican haddii la dhaho afar kunoo doolarkeen adoo cawada ilaah ogyaha xaaladaada ma suurtagelayso bulshadan ayaa marar badan si isku mida bannaanbaxyo kala duwan isugu soo baxay degmooyin ka tirsan muqdisho ayagoo uga cabanayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil dhac iyo canshuur xaddaaf ah waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ku soo badanayay canshuuraha haddaafka ah oo ay soo rogtay dowladda federaalka dadka ku dhaqan muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in canshuuraha laga qaado aysan lahayn muddo cayiman islamarkaana ay ku dhib qabaan ciidamada ka tirsan dowladda federaalk oo guryaha albaabada ka furta haweenka iyo carruurtana xabsi ku gura